waxaa si habsami leh u socda horumar ballaaran ah oo laga dareemayo magaalada kismaayo gaar ahaan dhanka dhismaha wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo muddooyinkii dambe kusii socotay kobaca dhanka adeegyada ah iyadoona hadda gashay marxalad cusub ah oo dhismaha wadooyin laami ah oo noqonaya laba seeda kuwaasi oo bedeli doona habkii hore mashruucan waxaa si dheer looga talagalay in uu fududeeyo isku socodka gaadiidka ee magaalada sar u qaadista bilicda magaalada iyo sidoo kale kubaca dhanka ganacsiga maamulka magaalada kismaayo ayaana horey u ballanqaaday in mashruucan ah lagu soo gebagabayn doono wakhtigii loogu talagalay dadweynaha magaalada kismaayo gaar ahaan darawallada gaadiidleyda magaalada ayaa si weyn u soo dhoweeyey dhismooyinka wadooyinkan cusub ee labada seeda cabdicukaan liidaa walaal waxaan ka shaqeeya magaalada kismaayo aan ka shaqeeya tagsiilaan ahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wadooyinka saan laga dhigay weliba waxaan kasii jeclaan lahaa inay wadooyinka waaweyn oo micnaha halboolaha magaalada ah in laga dhigo highway oo micnaha laba seed laga dhigo marka aad iyo aad unsatii ugu horreysa oo laba seed laga dhigo oo caymiska marayso waxaan jeclaan lahaa wadooyinka qaar anaga jaamaha nagu haysta dhibaataa nagu haysta shilal badan baan galnaa waxaan jeclaan lahaa inay wadooyinka waaweyn oo halboolayaasha magaalada ah oo la maal oo la liso in laba laga dhigo laba seed kana kale laga dhigo caymiska marayo wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu wadooyinkan labada seed ah ayaa sare u qaadi karaa ka hortagista in shilal ay ka dhacaan laamiyada sidoo kalena waxuu sare u qaadayaa bilicda magaalada